aada iyo aad baad mahadsantahay xamse idaacadda feebaha somalilan way leedahay capacity iyo awooday ku gasho heshiis caalamiah oo mid multilaterala iyo mid bilaterala labadaba waxaana jira heshiisyo ay hore u gashay oy kamid yihiin heshiiska ay la gashay heshiiska maalgashiya ay la gashay shirkadda d b world oo kamid yahay heshiiska military baseka la gashay dowladda imaaraadka carabta oo kamid yahay heshiiska shidaal qodista iyo baadhista saameynta shidaalka ay la gashay ganel energy iyo maxaan ku dhahda heshiiska ay la gashay trafigura oo ah iyaduna shirkada ka ganacsata batrolka ama shidaalka marka waxa uu ogol somalilan inay heshiis dabeecad caalam leh ay gasho sidoo kale waxaa kamid ah heshiis ay la gashay multilateral ahaayo dowladda seychelles iyo hay-adda wakaaladda qaramada midoobe oo qaabilsan dembiyada iyo mukhaadaraadka un o d c oo la xiriiray maxaabiista burcabadeeda ee soomaalida ee lagu xidho biyaha indian oceanka marka la xukumo in lagu hayo somalilan waa labadii kun iyo saddex tobankii ay somalilan gasho xeerka caalamigii muxuu ka qabaa inay somalilan heshiis noocan oo kale ay gasho qaanuunka dawladaha gaar ahaan conventionka la dhaha montevideo convention oo ka warramo waxa la idhaahdo criteria of statehood ama qaab dhismeedka dawladuhu ay yeelanayaan ayaa shuruudaha uu dawladaha ku xidhaya waxaa ka mid ah dawladuhu inay awood u leeyihin inay heshiisya geli karaan isla markaana ay sidoo kale awood u leeyihin inay heshiisyadaas fulin karaan marka sharciga caalamiga uu ogol yahay mmala diidayo maxaan ku dhahday dawladuhu weda they are maxaan ku dhahdayy dejura ama defacto inay heshiis wada galaan kosof oo kale heshiisya gashaa taiwan baa heshiisya gashaa somalilandna heshiisya caalamiya horena u gashay iminkana u geli kartaa qaanuunka caalamiga ma diidaya waayo heshiiyadu mar walba waxaa shardi ah un inaanay waaf ina inaanay khilaafsanayn maxaan ku dhahdaa international normiska caadiga ah iyo danaha labada dal ay heshiiska wada gelaya marka qaanuunka caalamiga dawladuhu u ogol yahay mana diida inay dawladuhu heshiisya ay galaan waayo heshiisku wuxuu udhexeeya labada dhinacee wada gelaya dadka kale waxba kama gelin labada dhinac wada gelaya marka hadday ka dhex arkaan dantooda wixii iyaga interestkooga hadduu yahay ka wada shaqaynta amniga hadduu yahay arrimaha maalgashiga hadduu yahay fududeynta isku socodka hadduu yahay waxa kastoo ay dalku ama ganacsi ama dhaqaale ay heshiis ka geli karaan dalalku way ka geli karaan haddii aan la aqoonsanayn oo kale garyaqaan heshiiskaasu sideebuu ku dhaqan geli karayaa amba miyaanu ahayn dood jaban in dal aan la aqoonsanin dal la aqoonsan yahay heshiis uu la galo may ma aha dood jaban waa la wadageli karaa hadiyo jeer danuhu waxay ka dhexeeyaan dawladahay ka dhexeeyaan marka international logu ma shardi kama dhigayo laba dawladood markay heshiis galayaan inay ahaadaan laba dalo la aqoonsan yahay iminka somalilan waa state waa defacto state wey waxaana haysan un wax la dhahdo sharciyad caalamiya ama dijuura aanay ahayn halka etoobiya tahay dal dijuura ah oo laakiin sharciga caalamiga ma diidayo sababtoo heshiiska labada dal ay wadagelayaan waxa waxa waxay ka wadagelayaan wax dantooda ah kama wadagelayaan wax maaragtay adduunka o dhan u yaalla international norm ah marka statisku haddii la ictiraafsay haddaan la ictiraafsanaynba wixii dantooda ah way ka heshiin karaan waanay ka wada shaqayn karaan marka waa maslaxad local ah oo labadaa dalun udhexeeya interestkooga marka wax diidaya ma jiraan wala dhanka kale waxaa ku jira heshiiska sida ay sheegeen in base military oo kale dal aan ciidankiisa badu dhisnayn haddii uu ciidan dal kale uu soo duldego miyaanay khatar ku noqon karahaynin in dalkaasi uu ammaankiisoo kale uu halis galo
may kuma noqonayso hadiyo jeer saldhigyada militariya ee dawladuhu ay kaleeyaan consequencesna way leeyihin faa'iidooyinna way leeyihin hadda jabuuti waa inala jaaraa toddoba sideed dal ayay saldhigyo military ku leh jabuuti oo kamid yahay chiinaha oo kamid yahay faransiiska oo kamid yahay maraykanka sbaanishka jabaan wax allaaliyo wax dhibaatay dawladda jabuuti ay ku hayaana ma jirto horena markaa somalilan dabci ahaan way u karaysay saldhig military kii imaaraadkay karaysay laakiin waxyaaba ay tahay in heshiiska lagu xuso ama oo lagu balance garayn karo awoodda aan la qarin karin ee dawladda etoobiya leeda waxaa ka mid ah tusaale ahaan in lagu mamnuuco kale inaan etoobiya aanay dal kale ka weerari karin xadbiyuudka somalilan oo kale maxaan ku dhahdaayey kontonka sano heshiiska oo kale in la kala jarjari karayo shan shan sano laga dhigi karayo maadaama kontonka sano laba generation tahay iyo in la raacoon habka saldhigyada caalamka loo maamulo sida ka mareykanka ku leeyahay jabuuti turkiga iyo jabaan waxa iyaduna sidoo kale lagu xakameyn karaa si tareedka looga hortago oo muhiima in saldhigaas lagaga duuli karin san horeba u sheegay dal shisheeye haddii aanay somaali dal shisheeye aan lagaga duuli karin sida saldhiga mareykanka ku leeyahay turkiga ee injirlik la yidhahdo kale oo turkigu ogolaaday in maraykanku kaga duulo dagaalkii gacanka labiiyo sagaashankii ee ciraaq looga saarayey dalka kuwait sidoo kale baarlamanka turkiga waktigaa wuxuu diiday waktiga bushka labaad labadii kun iyo saddexdii invationkii ama maxaan ku dhahdaay gelistii uu maraykanku gelayay ciraaq ina inay ka qayb noqdaan oo halkan ciidanka lagaga daabulo laga geliyo marka shuruudo lagu xakameyn karayo kale jira in monitoring oo kale lagu sameeyo in tir la xadido tirada ciidanka imanayoo kale saldhiga haddiiba dee la maaragtay la ansixiyo heshiiska laakiin waxa waxaasoo dhan ka muhiimsan horta in heshiiska la ratifiy heshiiskan hadda heshiis sharci maaha heshiiskana dhaqangal muu noqon sharciyan stiil waa isafgaradu marka wuxuu sharci noqonayaa markuu baarlamaanku raatifay galeeyay au hagay au ansixiyo
heshiiskan su-aasha u dambaysa haddaan ka weydiiyo yaa qoraya heshiiskan isafgarad se qodobada baarlamaanka loo keenaya ma baarlamaankaa qoraya mise labada dhinacbaa u saaraya garyaqaano oo waxay baarlamaanka la horkeenayaan uun wixii oo qoran way ka doodayaan waanay ansixinayaan amba way diidayaan
may baarlamaanku ma qorayo heshiiska waxaa soo daraafgareeyay wadagalay laba dawladood baa wadagalay terms of agreementkana iyagaa leh baarlamaanku keliya wuxuu leeyay inuu ogolaado ama inuu diido waxba kama bedeli karo contentka heshiiska sida dabeecadda heshiida caalamiga ay leeyihiin oo kale marka dawladday tahay inay negotiationka iyadu markay soo gelayso terms of agreementka ay khobro kaashato oo feasibility tiri badan buu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay assessment bulsho wuxuu u baahan yahay mid dhaqaale wuxuu u baahan yahay mid deegaan intaasoo dhan markaa marku ay iyagu soo sameeyaan xukuumaddu madaxweynuhu hogaaminaya expertiiskiisa iyo advisorskiisa uma baarlamaanka loo keenaya nuqul dhammaystirano heshiiska kaasuu baarlamaanka u banaanyay inuu aqbalo ama uu diido intaasoo baarlamaanka uga banaan